runtiisa faaida ayaan ku qabnaa in amaanka lasugi karo doorashooyinkan ay dhici doonaan insha allah amaanku wadahadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli amaanka habka xeer dowlad goboleedka federaalka inta oo hadda u socda runtiina ay ku gaareen qorshihii iyo wanaagii iyo iyo asgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ka dhacaan iyadana waa ku daba jirnaa si usan tahay dad dhowr aan qabanay oo runtii qayb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka u siiya dadka xajikiska ah dadkaas waa soo qabanay gacantaa ku jirnaa kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyay waa ku daba jirnaa ma rabo inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo laakiin waa rajeynaya haddii laa yidhahdo in wakti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno aan magaalada tana qaraxyada xamas intii aada ugu gatay waayo dhaweeto maadaama looga adkaaday meelihii kale ee dagaaladii degmooyinkii laga barakaciyey ay haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka abaawuraan qaraxyada noocaas ku daba jirnaa waan naqaanaa dadka waxaa ka dambeeya waxaa rajeynayaa hadii la dhawaan inaan gacanta ku